isku-duwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee degmada ceelgoola cabdulaahi cali jaamac ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay deegaano dhowr oo hoostaga degmadaas deegaanada uu booqday waxaa ka mid ah khaydara bajeela wargale iyo deegaano kale oo ku yaala duleedka degmada ceelgoola ujeedka kormeerkan ayaana ahaa dardargelinta adeegyada caafimaadka ee degmadaas iyo qiimeynta baayaha caafimaad ee ka jira iskuduwaha oo warbaahinta la hadlay kadib kormeerkiisa ayaa sheegay in deegaanada uu booqday ay ka jiraan baahiyo caafimaad oo isugu jira adeeg la-aan iyo qalab yare marka waxaan ku wargelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo anugu hadda aan wakiil u ahay madaxda iga sareysa uu ka mid yahay agaasimaha iyo wasiirka iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya bini aadamnimada runtii deegaanka waxaa ka jira abaar aada u baahsan oo abaartaas waxaa ka dhashay cudurro ha noqoto shubanbiyood ha noqoto cudurka mislaska jadaacada boolyadii dhammaantood marka ma jiraan adeeg hadda oo rasmiya maadaama hay-ad ka howlgasho aysan jirin waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso taakulada iyo garab istaagga hadday ahaan lahayd donariska ama hay-adaha bixiya ee arrimaha caafimaadka sida wasaaradda caafimaadka w h o iyo unisef iyo hay-adaha kale oo dhan sasfi inay istaalkan sidii dib loogu furi lahaa oo shaqadiisa ay dib ugu bilaaban lahayd inay ka shaqeeyaan maadaama maanta aan ahay isuduwiya caafimaadka degmada ceelguula oo aan booqasho ku marahayey tuulooyinkan ayaan soo booqday waxaan arkay runtii hooyooyin fara badan oo u baahan adeeg caafimaad runtii tallaalkii oo ma jiro hooyada uurka leh oo meeshan foosh ku qabato waxaa laga yaabaa inay loo transfer gareeyo gaalkacyo oo u jirta ku dhowaad boqol kilomitir waxay halis ugu jirtaa inay meeshaas ku qurbaxdo deegaanada miyiga ah ee ka fog magaalooyinka waaweyn ayaa inta badan bulshada ku nooli waxay wajahaan xaalado caafimaada kuwaasoo ay sehnaysan goobo lagula tacaalo